أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad lix iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo xiisado dagaala u dhexeeya maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa ka taagan degmada bardaale ee wilaayada baay khasaare kala duwan ayaa cadowga ka soo gaaray weeraro saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilayaadka banaadir iyo shabeellada hoose kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay qaybta toddobaad muuqallada dayactirka webiga jubba wilaayada bakool ayaa suuq cusub ka hirgelisay degmada tiyeglow kadib munaasabad ka dhacday degmadaasi xaflad lagu soo gebagabeynayay dooro loogu magacdaray mid ka mid ah mas-uuliyiintii dacwada iyo jihaadka ayaa ka dhacday degmada jilib wilaayada galgaduud iyo bulshada degmada xindhere ayaa ku guulaystay biyubixin lagu sameeyey degmadaasi kadib daadad ka dhashay roobab ka da-ay degmadaasi maamulka islaamiga degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowlo diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka daa'if ee wilaayadaasi
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo dhegaystayaal haatanna warkii oo faahfaahsan war hadda kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga alantulus ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu ay weerar madaafiica ku qaadeen madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya ee magaalada muqdisho iyadoo tiro ka mid ah madaafiicda ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada sidoo kale qayb ka mid ah madaaficda ayaa lagu soo warramaya inay gudaha u galeen guri uu degan yahay murtada cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya oo u dhow xarunta madaxtooyada waxaana jira khasaare cadowga kasoo gaaray duqeynta insha allah wixii faahfaahin intaa ka badanna dib ayaana kasoo gudbin doonaa xiise dagaala u dhexeysa maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa ka taagan degmada berdaale ee wilaayada baay sida uu warbixintu warkan ku faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan marka laga reebo dagaalada ay mujaahidiinta kula jiraan maleeshiyaadka murtadiinta waxaa u sii dheer dagaalada iyaga dhexdooda ah oo gacmahooda ay isugu geysanayaan kuwaasoo sababa dhimasho iyo dhaawac wararka aynu ku heleyna degmada bardaale ee wilaayada baay ayaa sheegaya in maalinkii labaad ay is horfadhiyaan maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta kuwaasoo u dhex mara dagaal culus oo sababay khasaare kala duwan waxaana maleeshiyaadkan dagaalamay ay kala taabacsan yihiin maamulka riddada isugu yeeray koonfur galbeed iyo maleeshiyaadka waxa loogu yeeray macawisleyda dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta ee ka amar qaata murtad lafta gareem ay dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleyda waxaana sidaa ku qarxay dagaal culus oo dhex maray labada dhinac dad goobjoogayaal ah ayaa ku soo warramaya in xiisad adag weli ay ka taagan tahay degmada bardaale islamarkaana maleeshiyaadka murtadiinta ay difaacyo ka samaysteen xaafadaha kala duwan ee degmadaas ilaa iyo hadda ma jirta cid soo kala dhexgashay maleeshiyaadkan murtadiinta waxaana suuragal ah in mar kale ay dagaalamaan maadaama weli ay isku horfadhiyaan goobihii shalay ay ku dagaalameen dagaalkii galinkii dambe ee shalay dhex maray maleeshiyaadkan murtadiinta ayaa muddo socday waxaana uu sababay dhimashada askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka waxa loogu yeeray macawisleyda si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay ee murtadiinta ay ku dagaalamaan degmada bardaale iyo goobaha ay ku sugan yihiin waxaana mar weliba soo laalaabta dagaalada u dhexeeya maadaama ay isku baheysteen la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta allaahuma ahliki aldaalimiina bialdaalimiin jasaaka allahu khayran abu xasaan khasaare kala duwan ayaa cadowga ka soo gaaray weeraro saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilayaadka banaadir iyo shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed rabaan iyo warkan inoo faahfaahinaya howlgalladan oo ahaa kuwo khasaare kala duwan lagu soo gaarsiiyey murtadiinta ayaa siyaabo kala duwan oga dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya aynu ku horeyno weerar qarax ah oo ay xalay mujaahidiintu ka fuliyeen fariisin murtadiinta ay ku leeyihiin isgoyska xoosh degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho waxaa lagu dhaawacay laba askari oo murtadiin ah xalay mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta deegaanka la-anta buure duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhigga murtadiinta deegaanka namber lixdan ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay qarax la beegsaday fariisin murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay korneyl aadan axmed cumar oo loo yaqiinay aadan biid oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska riddada haddana ahaa saraakiisha ugu sarreysa qeybta tababarada xarunta booliiska riddada howlgalkan gaarka ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay korneyl aadan axmed cumar aadan biid oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska riddada haddana ahaa saraakiisha ugu sarreysa qeybta tababarada xarunta booliiska riddada ee iskuul buliisiyo sarkaalkan ayaa horey usoo noqday taliyaha booliiska magaalada baydhaba isagoona xilligaasi geystay tacadiyo ka dhan ah bulshada muslimiinta ku dhaqan magaalada baydhaba wuxuu sidoo kale horey usoo noqday taliyaha booliiska riidada ee degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho sidoo kale murtadkaas bakhtiyey ayaa soo qabtay ku-xigeenka taliyaha maleeshiyaadka riidada ee isugu yeera baambeyda booliiska ciidamada mujaahidiinta ayaa sii laba jibaaray howlgalladooda ku aadan sidii ay u naafeen lahaayeen dabadhilfyada murtadiinta ee ka hoos dagaalamaya kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaangaaladka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya
mahadsanid walaalka kadaa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay qeybta toddobaad muuqaalada dayactirka webiga jubba xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo haya
qaybta toddobaad muuqaalada dayactirka webiga jubba waxay kataab al akhbaariya kusoo bandhigaysaa howlo dayactir ah howlwadeenada hoostaga guddiga maareynta fatahaadaha ee mujaahidiinta ay ka sameeyeen duulada buulamareer ee hoos tagta degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe muuqaalkan oo soconaya qadar ku dhowaad saddex daqiiqo ayaa soo bandhigaya qaabka ay ku socoto howsha dayactirka waxaana la arkayaa makiinado dhowr ah oo nawaaxiga webiga ka wada howlo adag oo muhiim ah waxaa muuqaalkan ay baahisay kataab al akhbaariya kasoo muuqanaya mid ka mid ah dadka ku sugan halkaas oo faahfaahin ka bixinaya howshaas iyo muhiimadeeda xilliga ay bilaabatay iyo sida loo soo dhoweynayo
cabdulaahi sidow ismaan beeshta aan joogno waxaa la dhahaa meesha ugu khatar badan oo fatahaadda naga laysay oo biyaha haween iyo maalin ka soo baxo ilaa iyo xaraaw kuulow ilaa iyo buurfuulo yaaqla mansuur biyaha meeshii ka bax jiri waay meesha maanta loo fadhiyo degmadii hoos jili waa hoos tagnaa marka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan maalin iyo habeen iyo maalin jin waayo walaayada waa shaqaynaysaa qatar bilku waa shaqeeyaa bint cuntole waa shaqeeyaa alxamdulilah muddo waxaan ku jirnaa toban iyo siddeed beri oo kale ee shaqadaas ku jirna oo habeen iyo maalin ah waxaa hadda ku jirnaa intaas agafaan la socoto halka tarbiil saddex iskarbeetar ayaa biyi noo hiraan alxamdulilah ilaahay ku mahadsan ilaahay garabkaayin hagalo jawdada waxaa ku bihisay walaayada islaamka xeer gobol iyo xeer degmo ilaa xarakada guud bihireenkan ilaa waxaa socdaa ilaa saraqle ilaa bu'aale labada gedi waa ku socdaa laakiin gediga aan joogno gedaa orax dhac waaye alxamdulilah ilaahay ka mahadsan bulshadu waa dhisan tahay walaala garabkaaynaa joogta shaqada haween iyo maalinaa socotaa bihireenka ma kala go'aayo muuqaalkan waa qaybta toddobaad muuqaalada dayactirka ayaa ku biiraya silsiladii ka horreysay oo lagu soo bandhigay waxqabad kala duwan oo mujaahidiintu ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin fara badan si allah idinkay u yaraato saameynta webiga uu ku yeelanayo dadka iyo dhulbeereedkooda aada buu umahadsan yahay xaaris wilaayada bakool ayaa suuq cusub ka hirgelisay degmada tiyolo kadib munaasabad ka dhacday degmadaasi cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya
farsamada ama tumidda biraha waa sunno nebi oo muddo kumanaan qarni ah ka jirta dunida isla markaana ay adeegsanayeen muslimiinta iyo gaalada intaba wixii ka dambeeyey nebiyulaahi daawuud calayhi salaam taa oo allah uu ku ammaanay nebigiisa wakhtigan hadda la joogo ayaa ah farsamadah birta mid si aad ah looga baahi badan yahay maadaama waxa ugu badan ee la adeegsado ay yihiin biraha sidaa darteed lagama maarmaan ay tahay in la helo meel lagu farsameeyo wilaayada islaamiga ah ee bokool oo ka duuleyso waajibaadka ka saaran horumarinta adeegyada asaasiga u ah nolosha bulshada ayaa waxay magaalada tiyiglow ka dhistay howl aad u qurux badan oo qeyb ka ah mashaariicda horumarineed ee ka socda wilaayada kaa oo ay ku shaqaysan doonaan ragga farsamada ah ama tumaasha qeybta hore ee howlka ayaa lagu xardhay boor weyn oo ay ku qoran yihiin aayado qur-aan ah iyo axaadiid ka hadlaya fadliga ay leedahay farsamada biraha waana sababta ahamiyadda weyn ay u siisay wilaayada islaamiga ah ee bokool dhowaan waxaa gudaha howlka lagu qabtay munaasabad furitaan u ahayd taas oo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiinta maamulka magaalada culimo waxgarad iyo qeybaha kale ee bulshada waxaana halkaasi laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeen kelimad towciye ah ayaa mid ka mid ah culimaaodiinka ka jeediyey munaasabadda taas oo ku saabsaneed fadligaah ay leedahay farsamada shaqada galantiska shaqaysato falageeda maynoo koriyay arrinteedahay oolinka dayday nabiyullaahi daawud calayhi assalaam allah tabaaraka wa tacaala qur-aanshii kariimkana ka sheegay walaqad aataynaa daawuuda minaa fadlan yaa jibaala uubi macahu wadayr waalanaa lahu lhadiid allah tabaaraka wa tacaala saasa leeyay nabiyullaahi daawud may siinay fadlo badan ha siinay nabanama iyo ilmo iyo siinay ilaahay subxaana wa tacaala minaa fadlan fadlagaas may naga kom naba nabi waay nabi hay isoo nabi ii yamay la arayso yaa fadli ka tilmaamay kabacdi dan shaqayso ila sheekh nabab waa ilaahay subxaana wa tacaala ba wahya ka dijiyahay diin baa lain sheegaha irzaagdin mahan diji may lahan diji waay shaqayso eri manaa awal bima ada tasbiihid iyo tadkiiri iyo adakaarta may kaalmaya larahiin buuro al amri aw bi macahu may nag nagaasana daawud ma arshay tasbiihid iyo tadkiirta la iid ma larahiin manaa nag naga shimbirona saadi kadalika intaasi kadib waxaa dhankooda kalimaadka kooban munaasabadda ka jeediyey ragga farsamada waxayna dareen farxadeed kusoo dhoweeyeen howlka loo dhisay sheegayna in maamulka si weyn u maamuusay iyagoona u duceeyey mujaahidiinta bismillaah alxamdulilah ilaahay mahad iskule gurufayle sharafleenanindhasi walayid kheyr alasi boqolkiiba boqol mahadsanyin markii hore alaabtan waybaa ka hareey jarnayhe magaayido oo tuugan hadda waybaan argaani kheyr guri sharafle roob kast markina dhow isku shaqaysaanonsi waleyda kheyr allahasi farsamadii degmada tiyaglow yahayni in badan ama ardii dhibaato ka hayti oo arday goobaha shagada meel aabdaroonka shagaya jarni geedba geedo iriidi nin dheerta roobka nin dheeri alabka meelkaree on lahayn yaa in badan arday rafaad iyo maalulaak rooga jarni haddin geek ilaahayni un gargaale mujaahidiintan un gargaarti adduunya aakhirab ma arday kheyr on dhammaadan allah sii marka tidiya kalma bagaaladan allah noo jibi eed iyada arday arday nin sharafi meel badanoo munaasibka aan ahayna yaa arday ka shaqaysadi jarni una koowta horortumayba iyadanga farahna boosal siinsi farhadda lamaad haddin mayba wal siin dhisi farhadda saddexaad haddin maardi wal may siin fada haddin isku gala farhadda saddexaad intaas ahayd ugu dambeyn malaaqa cali maxamed yarow oo ka mid a waxgaradka wilaayada oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa raggaasi ku dhiirigeliyey shaqadah ay bulshada u hayaan isagoona u dardaarmay allah cabsidiisa shaqadii anka halaalnimo badanayti anka qiimo badanayti biniaadan gobodoo ka shaqaysad yahaytan ikhwaani shaqa liidan ma ah wax ma gorato hooba liidaas goonashe laakiin shaqadii anka qiimo badanayd dadka haayo itiin akhlaaq winaag shukri ilaahay xamdin ininka ka shaqaysataan gurigan alan hoolo muslimiin caam eba laka dhasi ini laka cibaadaysado shaqa halaal e laka gobsad yalinka tarigale akhlaaqda wanaagsan rasuulkan sal alla alay wasallam ittaq illaaha xaythumaa kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلان ميل كاستيو اسم روغدان ماين أري إلهي كو أفسد dhismaha howlkan ayaa ku biiraysa mashaariicda horumarineed ee maamulka islaamiga ah ee bokool uu ka hirgeliyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada kuwaas oo isugu jira ceelbiyoodyo madaaris lagu barto culumta sharciga ah iyo maadiga isbitaallo suuqyo caalami ah oo loo dhisay ganacsatada yaryar iyo xarumo kale oo muhiim ah
xaflad lagu soo gabagabeynaya dooro loogu magacdaray mid ka mid a mas-uuliyiintii dacwada iyo jihaadka ayna ka faa'iidaysteen qeybaha bulshada ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed dhuuwaya faahfaahinta warkan inoo haya dowradan oo loogu magac daray al-shahiid biidnillaah sheekh cabdulaahi nadiir allaha ka aqbaley shahaadadiisa ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka socotay magaalada jilib waxaana muddadii ay socotay ka faa'iidaystay inta badan bulshada ku nool magaalada jilib iyadoona lagu qaatay kutub kala duwan dowrada oo nooceedu u ahayd midii labaad oo ka dhacda wilaayada ayaa waxaa ahdaafteedu ka mid ahaa soo nooleynta cilmiga xalaqaadka masaajidda iyo koruqaadista barashada cilmiga sharciga dowrada oo maalmihii ay socotay raggii haweenba ay si isku mid a ugu faa'iidaysteen ayaa munaasabadii lagu soo xirayey waxaa ka hadlay qaar ka mid a culimmada diinteenna macaan inaynu iskugu nasteexayno wakhti walba fii kulli makaan wazamaan waa shay min addiin ka mid ah maxaa yeelay maalin maalmaha ka mid a ayaa layna weydiin doonaa layna su-aali doonaa ilaahay hortiisa subxaana wa tacaala in kullu man fi samaawaati waalard ilaa aati araxmaani cabda laqad axsaahum wacaddahum cadda wakulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala marka diintan maanta aynu akhriyayno qur-aankan aynu soo jecel lahay alxamdulilah ilah bayna siiyey iimaankan ayna siiyey allah inagu sugo qur-aankaynu soo jecel lahay aynu sii akhriyayno aynu macaansanayno aynu waqtigeenna ku bixinayno ee nafteennii aynu hurayno maasha allah waa layna weydiin doonaa waa layna su-aali doonaa marka nimcadaa weyn ee ilaahayna siiya subxaana wa tacaala inaynu ilaahay ugu shukrino waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo gabagabada dowrada ka hadlay ayaa bulshada reer jilib kula dardaarmay inay sii faafiyaan cilmigii ay ku qaateen dowrada ilaahay diinkiisaa laydin soo baray duruusiyaad hadda soo qaadateen masaajidku wuu ku baxayo iyo kuwa halkan ku baxayo kuwa ragga la siiyo iyo kuwan haweenka la siiyo siiradii aad wax ka qaateen caqiidadii aad wax ka qaateen zuhdigii aad wax ka qaateen siiradan waxa loo qaadanaya iyo caqiidadan iyo zuhdigan waxaa waye in lagu dhaqmo oo lagu daysada soomaan barasho keliya miyaan ka rabnaa dhaqanaan ka rabnaa waxaa la rabaa marka qof walba oo inaga inaga mid ah rag iyo dumarba waxaa laga rabaa si madax bannaan wuxuu u yahay qof wakiil oga ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dacwadan wakiil oga ummaddaa nebi kale looma soo saarayo innagaa dacwada wakiilka oo mas-uulka ah magaaladaa gudaheeda gabadhiyay haddaad ku aragta ama wiil yahow haddaad ku aragta qof khaldan oo waxaa shareecada ku bannaaneen samaynayo waajibka ku saara muxuu waa inaad qabato saxdo soomaan oo tiraa waxa shareecadu ma ogolay ka joog annagu marka aan isweydiino sidoo kale qaar ka mid a bulshadii dowladda la siiyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaanu qaadanay dooro asbuuc noo socotay kutubo aad iyo aad baan ugu faa'iidaysanay kutubadaas oo saddex kutub ah dhumbo meel buu qaabilsanaa ku kastana qiimihii uu lahaa iyo magacii uu lahaa weli waxaan jeclanahay haddan in mar kale nooloogu soo celceliyo kutubo risaalooyin oo noola soo xuli mid sirada ku saabsan ee mid caqiidada ka hadlaaya iyo mid ka hadlaaya zuhd waraqaa'iq si fiican ayaa ugu faa'iidaysanay inaan macnaha adduunyada faa'iido ay lahayn oo aan qari in loo go-ay aan ka faa'iidaysana midka zuhdiga
halkan waxaan ku qaadanay dowro aada u qiimo badan dowrada waxaan ka faa'iidnay waxyaaba aada u badan saddex kutub ayay ahayd waxaan ka codsanaynaa ragga dacwada iyo awaaliyaasheena iyo umuurada inaan noogula soo celiyo dacwooyinka caynkaas ah dowraa noo socotay aan ku qaadannay wax badanaan ka faa'iidnay khayr allaha siiyo macallimiintii dowradan oo loogu magac daray hogaamiyihii shahiiday allah ka aqbalay sheekh cabdulaahi nadiir ayaa ah mid laheyd ahmiyad gaar ah taasoo ah mid la filayo inay ka qabsoonto degmooyinka kale ee wilaayada mahadsanid dhubow wilaayada galgaduud iyo bulshada degmada xindheere ayaa ku guulaystay biyubixin lagu sameeyey degmadaasi kadib daadada ka dhashay roobabkii ka da-ay degmadaasi nuura cali warsame awisheyba ayaa warkan inoo faahfaahinaya
bartamihii toddobaadkaaynu soo dhaafnay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa ka da-ay roobabkii ugu xooga badnaa ee xilliga guga kuwaasoo ku dhowaad afartan sano ka hor dadka ugu dambaysay sida ay sheegeen odayaasha deegaanka habeenkii isniinta soo gelaysay abbaara sagaalkii fiidnimo waxaa magaalada afarteeda dhinac ka soo hilaacay roob aan horey loogu tashan kaasoo watay dabeyl xooggan iyo shanqarta onkodkoo zaa'id ahayd islamarkaana qubanayay muddo laba saac ku dhow ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan waxaan ilaahi subxaana wa tacaala uma mahadnaqaynaa nimco aad iyo aad u fara badan haddaan u soo laabto arrinta roobka qadiyadda roobka ilaahi subxaana wa tacaalan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa nimcadii ilaahi subxaana wa tacaala habeenkii isniinta owna siiyey iyo roobkii ku da'ay magaalada aniga intaan wax jartay kuma uusa di'in wuxuu ahaay roob jawigiisu aad iyo aad ugu degan yahay wuxuu watay dugac iyo hanqar iyo waxaan ilaahi subxaana wa tacaala uusan ugu maashayn khasaarana ma soo jiidin nafeed mid hantiyadeed oo fara badanna ma soo jiidan marka ilaahi subxaana wa tacaala ku mahadsan roob wuxuu ahay aad iyo aad iyo aad u weyn u ahay xoog badan qaar ka mid ah dadka magaaladu waxay ii sheegeen in xilligii roobkaasi uu da'ayey qaar ka mid ah carruurtu intay salaleen ay waalidiintooda hoosta ka gelayeen marka gogaca sida darandooriga uu dhacayo isla habeenkaa saacaddu markay ahayd kow iyo tobanka habeennimo ama shanta saac waxaa soo rogaal celiyey roob xooggan kaasoo da'ayay muddo ku siman saddex saacadood sidoo kale jimcihii aynu soo dhaafnay waxaa roob xooggan uu ka da-ay degmada tanxiindhere kaasoo bilowday tobankii saac markii salaada casri laga soo baxay ilaa waxa uu da-ayay gelinkii dambe ee habeenkii dadkuna waxay ahaayeen kuwa si aadaha ugu dirsaday roobkaasi الحمد لله رب العالمين وهو هاي روب آدي آد وود بدن أسقنا شوي آدي آد وددنا وإله سبحانه وتعالى ونوسيي طبيل مودا لوع يهنغر مننا مودا يبرق مع إله سبحانه وتعالى ونوسيي أيوها روب وهو هاي آد آد حوق بدن oo tarar ahaa min bilow ilaa dhammaad tarar ku bilowday tararna ku dhammaaday xilliyadii dambe oo xalay waqtigii dambe wixii ka dambeeyey ee abaarihii saddexdii saac ayuu xoogaa wuxuu bilaabay qoble qoblahaasna wuxuu socday muddo dheer oo ilaa soo gaaraysay toddoba saac iyo bar meelahaas roobkaas ayaa wax saameynoo sidaa u buuran yeelan marka laga reebo in ilaa ay lix guri biyo fariisteen kuwaasoo markii dambe laga bixiyey dirbiyo iyo musqulo soo dumay balse biyaha ayaa ballaqnaa min goobaha ganacsiga ee cilmi cali gurey iyo beerta garabay ninkii yaqaana ayaa garanaye halkaasoo loo daawasho tegayey sidoo kale waxaa qaar ka mid ah salaadaha waajibka aan lagu dukan masjidka suuqa ku yaala kaasoo irdihiisu ay isku gadaameen biyaha washaaqada si kastaba dadku ayaa waxay ahaayeen kuwo baahi weyn u qabay inuu u do-o roob caynkan oo kale ah maadaama xoolodhaqatada ay yihiin hase ahaatee waxaa halkaasi ku haray su'aalihii dadku ay isweydiin jireen oo ahaa xagguu roobku ka da'ay cabirkiisa intuu la ekaa xaggeen u guurnaa iyo kuwa la mid ah wuxuuna sannadkani u muuqdaa sannad barwaaqo ah mahadsanid abusheyba ugu dambeyntiina maamulka islaamiga degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowlo diiniya u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka daa'if ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman dowradan oo loogu magacdaray mucaad binu jabal shicaarkeeduna ahaa cilmiga barta oo dadkana bara waxaa si isku midda uga wada faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka daa'if ee dhacadureedka degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maamulka islaamiga ah ee degmada xagar ayaa lahaa iskudabaridka dowladan loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka daa'if waxaana ka faa'iidaystay boqolaal ruux oo isugu jira rag iyo dumar deegaanka iyadoo sidoo kale dowladan ay ka faa'iidaysteen ganacsato isaga kala timid wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya kuwaasoo xilal roobaadka ganacsi usoo aada deegaanka daa'if waxay socotay dowladan muddo afar maalin iyadoona dadweynuhu ay ku qaateen duruus kala duwan waxaana ka mid ah asaasiyaad kitaabka alwaajibaat almutaxatimaad duruus almuhima licaamati alumma iyo muxaadaraad ku saabsan towxiidka iyo salaada haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadka deegaanka daa'if ee ka faa'iidaystay dowladda oo sharaxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen iyagoona soo bandhigaya wixii ay barteen magacaygu waxaa leeyahay cali sulaan sheekh xasan sheekh yuusuf waxaana joognaa beedahan hoos imaada degmada xagar gaar ahaan meel la yihahda tuulada dhaa'ifo ayaan joognaa walaayada xagar meeshaas waxay nooga qabatay dowro aada u wanaagsan oo socotay muddo afar beri ah dadka qaado qaatay ardayda kaana waxay ahaayeen boqol iyo konton haweenkana waa konton raggana waxay ahaayeen boqol dadka aada bay ugu faa'iidaysteen oo waa de waa dowro loo baahnaa dee lagama dhe dhergadiinta mar walbana waxay u baahan tahay in lagu celceliyo oo dee lagama dhergadiinta dadkan aada bay ugu faraxsaneen si wanaagsan ayna ugu qayb qaateen oo aad bayna usoo dhaweyn aada bayna u jeclaayeen oo waa wax loo baahnaa waxyaalaha aan ka faa'iidayna waxaa ka mid ah ama lagu baray saaka usuuli salaas ah kaasoo bismi illahi raxmaan raxiim iclam ow raximaka allah allah kuu naxariiste annahu xaali shani yajibu inuu waajib ku yahay calaynaa dusha annaga tacallama inaan barana arbaca masaa'il afar kelimadood oo qof kastoo muslima waajib ku ah tan kuwaad waxaa weeyaan alcilm wahuwa taasoo macrifatullah alle inaad barata wa macrifatu nabiyihi nabigiisa inaad barata sala allahu calayhi wasalam ومعرفة دين الإسلام دين الإسلام إنا برته بالأدلة هذا الدليل كبرنا الثانية مد الأوقات العمل به وأنا أتعامل الفشاوح البرته الثالثة تنتبهات الدعوة إليه وأنا الدعوة بس جارتيسا الرابع تنافرات الصبر على الأذى فيه يحب دينك كبسة وقارة بلاطة وأنا أتكسبرتها sidoo kale waxaa andalus la hadlay nabadoon cabdulaahi aadan hilowle oo ka mid ah waxgaradka degmada xagar isagoo ka hadlay dowlada iyo faa'iidada ay lahayd deegaanka waa degmada xagar tuulada dhaayifaan joogna dowlo aada u qiimo badan oo afar maalmood ah oo kheyr badan oon la soo koodi karin dadka lagu daraya ayaa meesha ka dhacday dadkaas oo kala ah ganacsato nooc walbala sidii ganacsatada xoolaha iyo ama bacaaliyaasha dalaalka suuqa dalaalka ka ah dadkaas oo meelo badan ka yimid oo iyo hadda kubada dhexe oo kale dad baa ka yimid oo ganacsi ah hataa magaalada dhiili oo kale dad baa ka yimid meel tuulo aada u baaxadweyn oo xilli roobka aada iskugu yimaado waa oo oo maaragtay ganacsi badan uu ka socdo marka dawladaasi oo aad ay u baahnaayeen ay noo soo degtay insha allahu tacaala wilaayada jubbada hoose dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka islaamiga ah ee degmada xagar uu dowladdiina usoo xiray bulshada qeybahooda kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi warbixintaasi waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andulus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madal ah intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu